أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd تfsiru suraة الأنعاam suuraة الأنعاam tafsiirkeeda ayaan gelaynaa in shaء الlahu taعaalى suuraة الأنعاam waa suura makiya waa qur-aankii soo degay qabla الهiجرة boqol iyo lixdan iyo شhan aayadood ayay ka kooban tahay hal mar bayna soo degtay sida ay mufasiriintu u badan yihiin ama ay yihaahdaan habeen ayay soo degtay iyada dhammaanteedna mar bay isla soo degtay macno waxaa la wariyey marfuuc ah oo nebiga sal l slam loo koryeelayo oo uu yidhi suurat lancaam qofkii aqriyo yusallii calayhi waxaa ku salliyo oo u duceeyo ulaa-ika sabcuuna alfa malak toddobaatankaa kun ayaa u duceyso habeenkiisa iyo maalinkiisa oo toddobaatan kun oo malag baa la soo degtay sidaas ayaa marka durul manhuurka suyuuti uu ku wariyey kitaabka aathaarta aada u jamciyo aathaarta tafsiirka ku saabsan ee adduru lmanhuur fi tafsiiri lma'huur la yidhaahdo ayb suuraddan marka waxay aada uga warrameysaa dhaqankii mushrikiinta wathaniyiinta ay lahaan jireen iyo sida ay wax u caabudi jireen iyo shirkigooda iyo habdhaqankooda siduu ahaa ayuu aada allah subxaanahu wa tacaala uu uga warramayaa waana mugdigii nebiga sal ll ly slam uu kasoo kaxeeyey oo uu u kaxeeyey iftiinka meeshaa marka haddii laba shay la kala caddeeyo dariiqa toosanna la caddeeyo towxiidka dariiqa qaldan ee xunna in la caddeeyo oy dadku fahmaan aada iyo aaday muhiim u tahay waana dariiqada qur-aanku uu ku socdo waaye in mar walba la caddeeyo dariiqa dadka mujrimiinta ee qaldan iyo dadka toosan dariiqooda si ay dadku wax u kala ogaadaan oo suuradda lafteeda waxaa ku jirto allah subxaanahu wa tacaala inuu yidhi wakadalika nufasilu alaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin aayaadkan kala dhigdhigaynaa oo sidaas oo kalean u kala cadcadaynaynaa si ay u caddaato dadka mujrimiinta jidkooda si loo ogaado oo ay dadka markaa uga leexdaan qofkuna wuxuu kaamil yahay marka uu dariiqa xaqana fahamsan yahay iyo dadkiisa dariiqa baatilka iyo dadkiisana uu yaqaano ee labadaba uu jamciyo ayuu aada wax u fahmayaa diinkuna uu u fahmi karaa cumar ibnu lkhadaab radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi islaamka waxaa ku ciyaarayo ama dhibaato gaarsiinayo ama aanba fahmi karin qof aan ku barbaarin jaahiliyo leanna ninkii jaahiliyada ku barbaaray xumaanteeduu yaqaanaa meeshii laga soo kaxeeyey buu fahamsan yahay islaamku waxa uu kala maqan yahay macnihiisuu garana laakiin nin aan aqoonin dariiquljaahiliya iyo mushrikiin dariiqood waxba aan aqoon u lahayn ee islaamnimada iskaga dhashay aanna fahamsanayn dadka kale waxay haystaan waxa uu haysto ma qiimeyn karo qiimahoodana aada uma garan karo macnihiisu sidaas waaye eebaxdi aada u qiimo badan ibnulqayim ayaa kitaab alfawaa'id la yidhaha kitaabkiisa ku qoray oo aayaddan ku saabsan wakadalika nufasilu alaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin marka suuradda waxay kuu kala caddaynaya mujrimiinta dariiqooda mushrikiinta iyo caadaadkoodii foosha xumaa iyo dariiqii towxiidka saxda ahaa ayay ku kala iftiiminaysaa marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay bismi illaahi raxmaani اraxiim alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulka abuuray wa jacala abuuray aulumaata aldulumaati mugdiyaalkana abuuray wannuura iftiinkana abuuray huma intaa kadib alladiina kuwa kafaruu alla diiday birabbihim rabbigood kuwa ku kufriyey yacdiluuna rabbigood bay la simayaan uma intaa dabadeed aladiina kuwa kafaruu kufriyey yacdiluuna waxay la ekaynayaan birabbihim rabbigood bu ayay la ekaynayaan hayrahu heyrkiis ayay la ekaynayaan waxaa suuradda lagu bilaabay xamdi allah subxaanahu watacaala marka allah wuxuu leehay alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay suuratu lfaatixana kusoo marnay asha meeshan ku jirta iyo macaanidaas alladii allihii khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray waalarda dhulka abuuray mar walba dhul dhul iyo cir abuuristooda waxaana loogu sheegaya waxay tahay waxa noogu weyn ama aan isdhahno waxaani waa weyn yihiin oo aan aragno waa cir iyo dhul meel walbood tagtana dhul meel walbood tagtana cir baa kaa sarreeya wixii marka sidaa u weynaa eed adiga arkaysay kor iyo hoos aa ka arkaysay allihii abuuray baa ammaan iskale marka nacam oo isagaa marka mahadnoq iyo ammaan dhammaanteed iskale wa jacala jacala hunaa bimacnaa khalaqa wajacala abuuray aldulumaati mugdiyaalka abuuray wannuura iftiinkana abuuray mufasiriintu waxay leeyiin meel kasta oo qur-aanka ku timaado aldulumaat iyo annuur shirkiga iyo iimaankaa laga wadaa ilaa meeshaan ma ahani waaqidii sidaas uu leeyahay meeshaan marka mugdiga caadiga aha laga wadaa iyo iftiinka caadiga ah iyadana waa laba aayad oo aada u waaweyn mugdi iyo iftiin mugdisaan ugu jirno ayaa waagu baryaya iftiinaa imaanaha iftiinkaa ma iska yimid may allah abuuray subxaanahu watacaala suuraddayna ku imaan doontaa faaliqu lisbaaxi wajacala alleyla sakanan ayb wajacala abuuray aldulumaati mugdiyaal abuuray wannuura iftiinkana abuuray uma intaa dabadeed aladiina kuwa kafaruu kufriyey birabbihim rabbigood ayay yacdiluuna la ekaynayaan heyrkiisa ayb yacdiluuna birabbihim hayrahu rabbigood ayay waxay la ekaynayaan heyrkiis ayb macno weyn baa marka meeshana ku jira allaha awooddaa faraha badan leh ayay waxay la simayaan makhluuq caajis ah ayb alimaamu طabari wuxuu yidhi yuqaalu min musaawaati shayi bishay shayga marka shay lala ekaysiyaa waxaa la dhahaa cadaltu hada bihada kan waxaan la ekaysiiyey kan shaygan idaa saawaytahu ayb haddii xugun iyo ay tahay ood ka cadaalad samaysana sidaasoo kale iyadana cadaltu fiihi ayaa lagu gudbiyaa cadaltu fiihi acdilu cadlan ayb marka yacdiluuna halkan waa midii musaawaadka allay heyrkiis la simayaan oo ay la ekaynayaan ayb xaqiiqada shirkiguna intaan waay uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun ilaahay bay qeyrkiisa la ekaynayaan oy la simaayaan maxay kula simaayaan marka waa in la fahmo waxa ay rabbi qeyrkiis kula ekaynayaan waa maxay cibaadada waay ee ma ahan inuu abuurista iyo maamulka iyo waxyaabahaas ma aha ee waa cibaadada waxa ay kula ekaynayaan suuratu shucaraa aayadda ku jirtana tallaahi in kunaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin markay leeyihiin tanay ujeedaan shirkiga ayb huwa aladii khalaqakum min tiinin huma qadaa ajala waajalun musaman cindahu huma antum tamtaruun huwa isagu alle aladii allihii waaye khalaqakum idin abuuray min tiinin dhooba idinka abuuray huma markaa dabadeed qadaa wuxuu xukumay ajalan waqti wa ajalun waqtina musaman mid la magacaabay waaye cindahu isaga agtiisa laga magacaabay uma markaa dabadeed antum idinku tamtaruuna waa shakinaysaan oo bacdigii iyo isa soo nooleyntii baad ka shakinaysaan abuuristiinnii hore bal dib u eega marka in laga shakiyaa xaq ma noqonaysa iyo dow midna huwa isagu alle alladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min tiinin idinka abuuray aadam uu dhoobada ka abuuray ee adiga markaa aabbaha wixii laga abuuray adigana waa lagaa sameeyey dabcan ayb marka huwa aladii khalaqakum min tiinin yacni aadam aadam baa loo jeedaa ayb uma markaa dabadeed qadaa wuxuu xukumay alle ajalan waqti labadan marka ajal ee aayadda lagu sheegay maxay kale yihiin xasanulbasri iyo qataada iyo daxaaq waxay yidhaahdeen alajalu اlأwalu waqtiga hore waa min alwilaadati ila اlmowt markaad dhalato ilaa a ka dhimato waa waqti ayb wاlأjalu الthaani waqtiga labaadna min almowti ila اlbachi marka aad dhimato laga bilaabo ilaa inta lagu soo saarayo iyadana waqti baa u dhexeeya oo barzakh ah ku qaadanayso ood qabriga ku qaadanayso iyagu sidaasay dhaheen wahuwa albarzakhu ibnu cabaasna waa laga wariyey macnahaas ayb oo ibnu cabaas wuxuu yidhi likulli axadin ajalaani qof walbaa laba waqti buu leeyahay ajalun ila almowt ajal iyo waqti waa ilaa u ka dhinto wa ajalun min almowti ila albacthi midna marku dhintay ilaa iyo inta la yska soo saarayo ayb mujaahid iyo saciid ibnu jubayrna waxay dhaheen alajalu lwalu ajalu dunyaa ta hore waa adduunyada inta ay jirayso waalajalu athaani ajalu laakhirati ka kalena waa aakhirada ayb macaanidaa marka waa la sheegay macno saddexaadna aayadda waa lagu fasiray oo ajalka koowaad waa hurdada leanna qofku markuu hurdo waa dhimanayaa wax dhintoo kaleba ee ajalka labaadna waxa ay tahay kii qofku de uu ku dhimanayay ee ajalu lmowt weeyaan saddexdaa tafsiiraa ku jiraan ayb huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min diinin dhooba idinka abuuray uma markaa dabadeed qadaa alla wuxuu qadaray oo xukumay ajalan waqti waa kii adiga dhalashadaada laga bilaabo ilaa ad ka dhimato wa ajalun waqtina musaman waqti kalena mid la magacaabay waa cindahu isaga agtiisa waa kan marka bacdigii iyo aakhiradii uma markaa dabadeed antum idinku tamtaruuna tashukuuna waad shakinaysaan haddii marka dhooba laydinka abuuray waqtigiinana aada dhimanaysaan alla uu ka qoran yahay agtiisa uu og yahay mal ma la idinsoo bixin kari weynayaa marka waa la idinsoo bixinaya inaad ku shakisaan maaha wa huwa allahu fi اsamaawaati wa fi lard yaclamu sirakum wajahrakum wayaclamu ma tagsibuun wa huwa alle allaahu waa macbuudka la caabudo fi samaawaati samaawaadka laga caabudo dhexdooda wa fil ardi dhulka korkiisana kan lagu caabudo dhabnimo loo caabudo weeyaan alle yaclamu waa ogyahay sirakum sirtiinna iyo wajahrakum waxa aada bannaanka dhigtaan wayaclamu uu ogyahay alle maa waxa tagsibuuna aada shaqaysanaysaan aayadahan marka allayna barayaan allahna iskeen baraya subxaanahu wa tacaala xaqiiqdiisa ayuuna barayaa iyo sida uu yahay wahuwa alle allaahu waa macbuudka dhabta ah aayaddan marka ilaa saddex tafsiiruu ibnu kathiir sheegay oo meeshan ku jirto saddexda tafsiir a'imada qabtana waxay isku wada waafaqsan yihiin aayadda inaan loo jeedin marnaba macnaheeda alle waa mid samadana jiro dhulkana jiro sida inaan loo jeedin oo korna waa jiraa hoosna waa jiraa sida inaan loo jeedin culimada waa isku waafaqsan yihiin buu yidhi nacam macnaha inuu inuu macno baatila uu yahay saddexda tafsiir marka dhege fiiri marka ka koowaad waa midkaan ku soconnay wahuwa alle allaahu waa macbuudka la caabudo wa fi samaawaati samaawaat dhexdood lagu caabudo xaqnimo wa fil ardina lagu caabudo huwa waa mubtadihi allaahuna waa khabar fi samaawaati iyo wa fil ardina allaahudaa lagu tacallujinaa lianna allahu waa isim mushtaq ah sida xooga badan bimacna almacbuud waayo macbuud marka waxaa lagu tacallujin karaa ayb mid waa taas oo korna allah laga caabudaa hoos dadka joogana allay caabudaan dhabnimo allah lagu caabudaa wey macno waa macnahaas macno labaadna ibnu jariir baa doortay oo isagu wuxuu leeyahay wa huwa isagu allaahu allah fi samaawaati samaawaat korkooda u ahaaday wayaclamu waa og yahay sirakum sirtiinna iyo wajahrakum waxa aada muujisaan fil ardi dhulka korkiisa aad ku muujisaan ood ku qarsataan ayb marka isaga wuxuu sameynayaa wahuwa waa mubtada allaahuna waa ka waa laga bedelayaa fi samaawaatina marka wuxuu ka dhigayaa khabarkii ay kaa-inun fi samaawaati culuwigiibuuna u deliishanaa inuu alla kor jiro subxaanahu wa tacaala adilo badanna waa ku timid ikhtiyaarkaas marka ibnu jariira wato naam wa fil ardidaanna yaclamuda ayuu ku tacallujinaa ka dambayso tafsiir labaadna waa kaas waay wa huwa ikhtiyaaru ibni jariir ibni jariir ikhtiyaarkiisu kaas waay ayb ayb macno saddexaadna isaga markaa yacnii wou sheegay ibnu kathiir ama qowl kale oo saddexaad marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay ikhtalafa mufasiruu hadihi اlaayati calaa aqwaali bacda itifaaqihim calaa inkaari qowli اljahmiyati اlأwal alqaa'iliina kuwaasoo markaa iyagu dhahaya tacaala allahu can qowlihim culuwa kabiira biannahu fi kuli makaan tafsiirkaas baailnimadiisa isaga waa laysku waafaqay kaa wax jira ma ah ayb xayثu xamaluu اlآayaةa عalى dalika falaصxu min alأqwaali anahu alle almadcuwu kan loogu yeero waay allahu allah fi الsamaawaati iyo wa fi اlardiba ee yacbuduhu wayuwaxiduhu wayuqiru lahu biاlإilaahiyaةi man fi الsamaawaati waman fi اlardi ayb wayusamuunahu اllah malaa'igtana allahay ku magacaabaan mu'miniinta dhulka joogtana allah bay uga magacaabaan dhulka ayb kaas marka waa mid ayb waa qowl oo markaa waxay la mid tahay wahuwa aladii fi الsamaaءi ilaah wa fi اlardi ilaah oo kale ayay markaa la mid tahay wاlqowl الthanي ana allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wama fi اlardi alla waa ogyahay dhul cer waxa ku dhex jiro saa in la yidhaha wahuwa isagu allahu allah yaclamu usoo bood marka yaclamu wou og yahay sirakum iyo wajahrakum buu og yahay fi الsamaawaati wa fi اlardi ayb tafsiirka qowlka saddexaadna waa kii ibnu jariir doortay waay oon sheegay saddexdaas tafsiir baa ku jirta ka horeo marka ibnu kathiirna uu rajaxay aan ku soconno wa huwa isagu allahu waa macbuudka dhabta ah waay fi samaawaati samaawaat dhexdooda laga caabudo wa fi lardi dhulka korkiisana laga caabudo yaclamu waa og yahay alla sirakum sirtiinna wajahrakum iyo waxa aada bannaanka soo dhigaysaan wayaclamu alla wuu garanayaayo waa og yahay maa waxa tagsibuuna aada shaqaysanaysaanna alla waa og yahay halkanna marka alla wuxuu isku sifeeyey macbuud dhaba inuu yahay sababta uu marka ku mutaystayna ay tahay de wax walba inuu og yahay axad wax walba og oo aan waxba kaka jaahi lahayn ayay cibaadadiisu dhab noqon kartaa laakiin qof isagu wax ka jaahil noqonayo waxna og waxna ka jaahil ah amaba aan waxbaba ogeynoo dhagax iska ah cibaado ma astaahila marka dadka waxaa ugu cilmi badan ambiyada ilaahay ambiyada ilaahay iyaguna wax aynan ogeynaa jirto oo nabiyullaahi maxamed sal lla l slam markii la su-aalay saacadda goormay dhacaysaa muxuu ku jawaabay malmas-uulu canha biaclama min asaa'il jibriil iyo nabi nebi moxamed saacadda waqtigay dhacaysa ma oga maadaama ay wax aynan ogeyn waxna ay og yihiin cibaado ma astaahilaan marka cibaadada yay ku dhan tahay oo astaahilo axadka wax ka qarsoonaan kara aynan jirin waana allah subxaanahu wa tacaala wamaa ta'tiihim min aayati min aayaati rabbihim ilaa kanuu canha mucridiin wamaa ta'tiihim uma imaanayso min aayatin ay aayatun aayad uma timaado mushrikiintii aayad daliil xujo calaamad aayadda oo min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka mid ah ilaa kaanuu waxay ahaanayaan mucridiina kuwa kasii jeedo canhaa aayaddaa xaggeeda aayad tusayso waxdaaniyada alleh qudrada alleh uma timaado ilaa waa kasii jeedaan marka madaxadeygooda waa alla halkan uga warramaya wamaa ta'tiihim u imaan mayso min aayatin ay aayatun aayad u imaan maysa reer maka kufaaru quraysh iyo wixii la mida aayadda oo min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa iyo calaamaadkiisa ah ama mucjizo nebiga la siiyey ama qur-aankanba mucjizo weynu nebiga la siiyeyba ah ilaa hadday u timaado kaanuu waxay ahaanayaan mucridiina kuwa ka jeeda oo ka tegaya canha aayaddaa xaggeeda oo wax ku qaadan maayaan fqad kadabuu bاlxaqi lama jaءahum fasawfa yaأtiihim anba'u ma kanuu bihi yastahzi'uun faqad xaqiiqe ahe kadabuu way beeniyeen bilxaqi bay beeniyeen xaqaas laba tafsiiraa ku jirta alqur'aan ama nebi moxamed in la yihaaho ayb ibnu jariir isagaa wuxuu sheegay hal tafsiir oo ah in nebiy llaahi moxamed loo jeedo faqad xaqiiqe ahe kadabuu way beeniyeen bilxaqi nebiy llaahi moxamed bay beeniyeen xaqii loo soo diray lamaa markii jaa-ahum uu u yimid fa sawfa jeer dambe ayaa ya-tiihim uu u imaanayaa anbaa'u maa kii khabarkiis iyo warkiis ayaa u imaan doono kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna inay ku jees jeesayaan bihi shaygaasba waxa ay ku jeesjeesayaan warkeeda iyo caaqibadeeda way heli doonaan wan ayb ay akhbaaru istihzaa'ihim wa jazaa-uhum warkoo jeesjeeskooda warkiisa iyo abaalmarintiisaba waa u imaan doonaayo way maq way ogaan doonaan waana qiyaamaha marka kolka la cadaabayo faqad xaqiiqaha kadabuu way beeniyeen bilxaqi ayay beeniyeen xaqi lamaa markii jaa-ahum uu u yimid fa sawfa jeer dambaa ya-tiihim ou u imaan doonaa ambaa'u maa shay akhbaartiis baa u imaan doono kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan yacni waxa uu imaanayana waa caaqibada arrinkaas waa marka qiyaamaha iyo la tago ayb alam yarow kam ahlaknaa min qablihim min qarnin makkannaahum fi lardi maa lam numakin lakum alam yarow miyaynan arkin oynan ogaanin kam imisaan ahlaknaa halaagnay min qablihim iyaga hortood min qarnin oo quruun ah kuwaasoo makannaa aan makaninay hum iyaga fil ardi dhulka korkiisa aan wax walba u suurogelinay wixii bani aadam la siinayay xoog iyo maal aan u suurogelinay ayb maa aan u suurogelinay shay lam numakin shayga oo lam numakin aanan u suurogelinin lakum idinka aanan idin suurogelinin wa arsalnaa waan dirnay asamaaa samadii baan dirnay calayhim dushoodaan ku dirnay midraaran xaal ay tahay mid dararid badan oo dararayso da-ayso da-id badan wa jacalnaa waxaanu ka dhignay alanhaara webiyaalkii tajrii inay qulqulayso min taxtihim iyaga hoostooda fa ahlaknaa waan halaagnay hum iyaga dabadeed intaa nicmadaa kadib waan halaagnay maxaan u halaagnayna bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda darteed ayaan u halaagnay wa ansha-naa waxaan aas-aasnay oon abuurnay min bacdihim iyaga gadaashood qarnan qolo aakhariina kale nimankan marka siyaabo kala duwanoo qur-aanka ugu caqli celinaya marna qudrada alle iyo awoodda allaa loo sheegaya marna iyagii waxaa la tusaaleynayaa dembiga ay galeen mar saddexaadna tarkiib iyo tarhiib baa lagu sameynaya waa la cabsi gelina oo waxaa la leeyahay adduunyadan dad idinka idinka xoog badan idinka maal badan nolosha macaanideeda haystay oo idinka idinka badnaa ayaa alla uu xaaqay kuwo kalena ku bedelay marka idinka miyaa marka ka fiican kuwaas way akufaarukum khayrun min ulaa'ikum idinkan gaaladiinaan maa kuwaas ka khayr badnaayo ka fiicnaa waa maya mana aydnan ka awood badnayn ayb wakadaba aladiina min qablihim wamaa balaguu micshaara maa aataynaahum kuwii hore intaan siinay toban markaan u qaybina qeyb idinka ma haysataan haddana maca dalika waad diideysaan xaqii ayb waxaa kale aayaddu tilmaamaysaa qof haddii la halaago waxaa lagu halaagaa waa dembigiisa wax kale ma aha walidalika cali bnu abi aalib radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray alaa laa yakhaafana axadun ilaa denbahu war qofna younan ka cabsanin ilaa dembigiisa maahani walaa yarjuwana ilaa rabbahu cid kalena yuusan rajaynin rabbigiis maahani marka waxa adiga aa ka cabsato ee ku dhibo dembigaaga un ha noqdaan ilaahay adiga ku dulmin maayo taas waa damaanad waxna ma dulmiyo alleh laakiin adiga xumaan ha geysanin alla aada uga kasbato caro dabadeedna markaa dembigaaga uu kugu halaago ayb alam yarow miyaynan arkin kam imisaan ahlaknaa halaagnay min qablihim iyaga hortood min qarnin oo ah min ahli quruunin ama min ahli qarnin qarni dadkiis ah minta waa bayaaniye kuwaasoo makanaa aan u suurogelinay hum iyaga fil ardi dhulka korkiisa aan u suurogelinay makaninay u dhiibnay maa maadan marka waa nakiro mawsuufo ah waa nakiro la sifeynaya maa shay aan u dhiibnay shayga oo lam numakin aanan u dhiibin oonan makaninin lakum idinka aan idin makaninin wax idinka aan idin siinin baan iyaga siinay xoog iyo maal iyo xirfad ah ayb wa arsalna samarka lakumaa halkan la yidhi alam yarowna waa lagu bilaabay siiqada siyaaqa markii hore wuxuu ahaa qeyb ayuu ku socday qaa'ib haddana lakum xaa waxaa weeyaan waa waa waa mukhaaab iltifaadaa ku jira marka waana ku badan tahay usluubkaas qur-aanka wa arsalna samaa wa arsalnaa waanu dirnay asamaaa samadii baan dirnay calayhim korkoodaanu ku dirnay midraaran xaalay tahay mid di-id badan oo dararayso aada u da-ayso midraar waa mifcaal mifcaalkuna waa amhilatu lmubaalaga ayb waana hadda marka xaalo ahaanay taagan tahay midraaran xaalay tahay samadu mid dararid badan oo di-id badan roob ayaan ka qaadin wajacalnaa waxaanu yeelnay alanhaara webiyaalkii ayaanu yeelnay tajrii inay dureereyso min taxtihim hoostooda ay dureereyso ayb jacalnaada haddii macna tasyiir laga dhiga saas waa haddii wakhalaqnaa laga macneeyana wajacalnaa waxaanu abuurnay alanhaara webiyaalkii tajrii xaal ay dureereyso min taxtihim iyaga hoostooda xaal ay qulqulayaan webiyadu fa ahlaknaa waan halaagnay hum iyagii bidunuubihim bisababi dunuubihim baan ku halaagnay wa ansha-naa waxaan bilownay oon abuurnay min bacdihim iyaga gadaashood qarnan aakhariina qarni kale dad kale ummad kalean marka keennay suuratu lmu'minuun baan ugu tegaynaa uma ansha-naa min bacdihim qarnan aakhariin iyo quruunan aakhariin iyo hadba marka qolaba la xaaqo qolo kale haddana la iyo haddana alla subxaanahu watacaala uu badinayey uu abuuraayey qoladaa haddana markay nebiyada caasiyaan ee la xaaqa haddana qolo kalaa imaaneysay wahaakada adduunyadu sidaas xaalkeeda way ayb mar kastana de dadka dhulka la keeno qolay ka bedeleen un innaga haddaan dhulka joognaa dadaan ka bedelnay naga horreeyey innagana waa nalaga bedelaa uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun xaqiiqdu intaas waay marka naam waa dad isbedbedelayo oo markaa yacni qoloba qolo ay markaa dhulka ka kaga sii dambeynayso waayo dadka maxaa qolo kasta loo keenaana ma inay intay timaada iska baxdaa maya linandura kayfa tacmaluun saad u shaqaynaysaan ood u camal falaysaan inaan aragno ayb marka imtixaana lagu jiraa ee qofkii marka adduunyada barwaaqo la siiyana waa imtixaanan yahay kii faqri iyo jiro aan laga saarinna waa imtixaanan yahay iyada dhan waa imtixaan marka daaru ibtilaa-in waa imtixaan oo allah wuxuu yihi kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari walkhayri fitnatan shartiina waa imtixaan khayrkiina waa imtixaan meel looga baxsanaa marka malin ayb walow nazlnaa calayka kitaaba fii qirطaasin falamasuuhu biأydiihim laqaala aladiina kafaruu in hada ilaa sixru mubiin walow haddii nazalnaa aan soo daadejinno calayka adiga korkaaga kitaaban wax qoran ay maktuuban shay qoran aan korkaaga kusoo dejinno fii qirtaasin kitaabka oo fii qirtaasin warqad korkeed ahaaday falamasuuhu ay taabtaan falamasuu ay taabtaan hu isaga kitaab warqadaasi xagga alla ka timid biaydiihim gacmahooda ay ku taabtaan laqaala aladiina kuwii waxay dhehi lahaayeen kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma aha ilaa sixrun sixir weeyaan sixirka oo mubiinun cad madax adeegooda yacni xataa haddii warqad laga keeno xag alleh markhaati loo yeelo ee iyaga loo keeno oy gacantooda ku taabtaan tacbiirka fiiri falamasuuhu biaydiihim yacni waa xaqiiqsadeen waay waa loo sheegay iyo dhegtay ka maqleenaya maaha iyagii baaba gacanta ku hayoo ku qabtay intaa xataa hadday sidaas gaaraan rumayn maayaan markaa qofka ilaahay hadduu u qoray baadi iyo shaqinimo ma ka badbaadayo wax kastoo loo sheego cid nabiyullaahi moxamed wax ka sheegi ogeyd ma jirin hadday noqo lahayd bayaan naxariis si fiicanoo wax loo sheego ma jirin haddana dadaa soo taagnaa mar walba marka haysdhihin qofku mar walbo wax loo sheego si walba wax loo sheego waxbuu qaadanayaa ma aha tawfiiqda iyo marka umuuraha ilaahay gacantiisay ku jiraan ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun wlow jaaءathum kulu aayaة xataa yaraw اlcadaab اlأliim ayb walow haddii nazalnaa aan soo daadejinno calayka adiga korkaaga kitaaban aan kusoo dejinno kitaabka oo fii qirtaasin warqad korkeed ah yacni shay la qoray warqad lagu qoray haddana ayb falamasuuhu falamasuu ay taabtaan hu isaga kitaabkii biaydiihim gacmahooda markaa ay ku qabtaane ku taabtaan ay arkaan oy gacmahoodu taabato laqaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma aha ilaa sixrun sixir weeyaan sixirka oo mubiinun cad alimaamu lbaqawi wuxuu yihi macnaahu laa yanfacu macahum shay-un wax anfacaya ma leh limaa sabaqa fiihim min cilmii wixii hormaray oo aniga ogaalkay haddaan alla ahay ogaalkayga ah oo kuwan inaysan hanuuneynin abaa kuwani ku dhacay marka ha isdhihin haddii wax loo keeno waa fiicnaanayaan ayb wa qaluu lowlaa unzila calayhi malak walow anzalnaa malakan laqudya almru huma laa yundaruun wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi isagao korkiisa malakun malag maa lagu soo dejiyo markhaati u noqdo walow anzalnaa alla marka wuxuu yidhi walow haddii anzalnaa aan soo dejinno malakan malag laqudiya almru haddaan malag soo dejinno ay dabadeed kufriyaan laqudiya waa la xukumi lahaa alamru arrinka waaba la xukumay oo waa la dhammayn lahaa oo waa la halaagi lahaa iyaga uma markaa dabadeed laa yundaruuna loo koran maayo ma la suganayo meeshanna marka iyagii baa marka mucjizay dalbanayaan leanna malag soo deji kuu markhaati furo macnaheedu waa mucjizo keen sunnada allana waxay tahay hadduu alla mucjizo keeno ee la rumayn waayo waa la halaagaa dadka tiibuu marka alla tilmaamayaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi calaa muxamedin moxamed korkiisa malakun malag maa lasoo dejiyo markaasuu alla yidhi walow haddii anzalnaa aan dejin lahayn malakan malag laqudiya almru arrinkii waaba xuk waa dhammaan lahaa oo waa la xukumi lahaa arrintii oo cadaabkii baa waajibi lahaa haddii inta malag lasoo dejiyo ay diidaan risaaladii uma markaa dabadeed laa yundaruuna loo sugan maayo waqti la siin maayo qataada wuxuu yidhi low anzalnaa malakan haddaan soo dejin lahayn uma lam yu'minuu aynan rumaynin lacujila lahum lcadaab cadaabka waa loo soo dedejin lahaa walam yu-aharuu lagama dibdhigeen darfata caynin ilbiriqsina ayb mujaahid isaga laqudiya almru wuxuu yidhi ay laqaamat ilqiyaamatu baa qumi lahayd daxaak isaguna wuxuu yidhi low ataahum malakun hadduu u imaan lahaa fii suuratihi suuradiisa uu ugu imaan lahaa lamaatuu waaba dhiman lahaayeen maba xamili karaan malag aragtidiisa saddexdaa tafsiirba waa la tilmaamay waa la wariyey walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajula walalabasnaa calayhim maa yalbisuun walow haddii jacalnaa aanu ka yeelno hu rasuulkeenna aan soo dirayno malakan malag haddaan ka dhigno la jacalnaa waxaanu ka yeeli lahayn hu isaga rajulan qof ayaan ka yeeli lahayn nin baan kasoo dhigi lahayn leanna malag ma xamili karaan suuradiisa walalabasnaa waan dheeh geli lahayn calayhim iyaga korkooda maa waxa yalbisuuna iyagu ay dheeh geliyeen oo nafsadooda ay ka dheeh gelinayaan haddii malagga loo ogolaado in malag lasoo dirana malag iyagu ma xamili karaane bani aadanaan kasoo dhigi lahayn haddii bani aadan laga dhigana iyaga ishkaalkii waa ku jirayaan ayb waa siduu alla subxaanahu watacaala aayadaha kaleba uu ugu tilmaamay suurat lisraa ayb oo allah subxaanahu watacaala ugu tilmaamay macno sidaan oo kale ayb walow haddii jacalnaa aanu ka dhigi lahayn hu rasuulka aan soo dirayno malakan malag haddaan ka dhigi lahayn la jacalnaa waanu ka yeeli lahayn hu isaga rajulan qof ayaan ka yeeli lahayn bani aadam ah maadaama suurada malagga aynan xamili karin aragtideeda walalabasnaa waan dheeh geli lahayn calayhim iyaga korkooda maa waxa yalbisuuna ay dheeh geliyeen calayhim iyaga korkooda anfusahum nafahooda ay ku dheeh geliyeen maa yalbisuunahu calaa anfusihim ayb marka ficilkani waxaa la yidhaahdaa labastu calayhim lmr arrinkii baan dheeh geliyey waa ka ishkaal geliyey labastu labasa waa calaa wasni facala mudaariciisana wuxuu ku imaanayaa albisuhu masdarkiisuna wuxuu ku imaanayaa labsan faclun maqiisu lmucadda ayb labas labastu calayhim lmra albisuhu labsan ayb ficil u dhowaa jira marka oo ah labistu thawba dharkiyaan labistay waay kaas labisa calaa wasni facila waay kaas mudaariciisi muxuu ku imaanaya albasuhu buu ku imaanayaa ayb waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila facila yafcalu labisa yalbasu ayb masdarkiisuna wuxuu ku imaanayaa lubsan fuclan ayuu ku imaanaya calaa gayri lqiyaas ayb lubsan masaadirta qiyaaska ma kuma jirto iyada ayb marka hadda walalabasnaada meeshan ku jirto de waa midii marka yacnii dhehgelinta ahayd walalabasnaa calayhim maa ayaanu u dhehgeli lahayn korkooda yalbisuuna ay dhehgelinayaan calaa anfusihim nafahooda ay ku shaki iyo dheh ishkaal ku ishkaal gelinayaan walaqad istuhzi'a birusulin min qablika faxaaqa biladiina sakiruu minhum maa kaanuu bihi yastahzi'uun nebigaa marka aayaddanna lagu sabarsiinaa tasliya oo nebiga loo sabarsi la sabarsiinayo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah ustuhzi'a waa lagu jees-jeesay birusulin rusul ayaa lagu jees-jeesay rususha oo min qablika adiga hortaa ahaayeen faxaaqa waxaa ku degay waxaa hareereeyey biladiina kuwii sakhiruu jees-jeesay oo minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin maa ayaa hareereeyey kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jees-jeesayaan marka hadday adiga kuwan kugu dheeldheelaan oy kugu jees-jeesaan hortaa rasul adiga kaa horreeyey ayaa lagu jees-jeesay oo reer bani israa'iil waxay ka gaareen jees-jeeska iyo nebiyadoo la quursado nebigoodii loo soo diray inay yidhaahdaan iyaga waa isla qubaysan jireen nebiyullaahi muusana gooni buu u qubaysan jireen oo wuxuu ahaa qof xishood badan is-asturid badan markaasay waxay yidhaahdeen maa yamnachu an yaktasila macanaa inuu nala qubaysto wax u diidayaa ma jiro ilaa anahu aadar sheelow qabaa bay dhaheen oo nebigoodii bay sidaa u caayeen u ceebeeyeen ilaa markii dambe alla uu beri yeelay oo ceebtaa uu ka beri yeelay ayb wixi allaale wixii uu nebigoodiibay waxay ku xukumeen jahli oo suuratu taahan ugu tegaynaa faakhraja lahum cijlan jasada lahu khuwaar faqaaluu hada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya waxay yidhaahdeen muuse rabbigiisuu iloobay uu garan waayey yani bal nebi iyagii loo soo diray kitaab ugu maqan maslaxadoodii u hayo ayay waxay yidhaahdeen ay ku jees-jeesayaan ay dhahayaan waxba ma ogo rabbigiis buu meel kale ka doonay ayb ambiyadii kalena wax ay laayaan leanna qofka marka aada disho oodan xurmaynin cidna aadan uga baqaynin qofkaa waa ku jees-jeestay ayb ambiye markaa reer bani israa'iil sidaasay ahaayeen gaaladii kalena saas unbay ahaayeen oo caad iyo hamuud iyo qolooyinkaas dhan marka alla nebigiisuu sabarsiinaya adiga hadday kugu jees-jeesaan ambiyadii kaa horreysay waa lagu jees-jeesay sabar walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe ustuhzi-a waa lagu jees-jeesay birusulin rusul min qablika adeegka hortaa rususha oo min qablika hortaa ahaayeen faxaaqa waxaa ku degay ey nazala ama faxaaqa waxaa hareereeyey axaaqa biladiina kuwii sakhiruu jees-jeesay minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin maa shay baa hareereeyey oo ku degay kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jees-jeesayaan meeshaasna markaa de wixii ay ku jees-jeesayeen baa hareereeyey oo ku degay oo qabtay macnuhu waxay tahay caaqibadii arrintaasay la kulmeen qul siiruu fi lardi uma anduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin qul waxaa tiraa siiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda uma markaa dabadeed unduruu eega oo fiiriya kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmukadibiin kuwa wax beeniyey cirib dambeedkooda siday ahayd meeshaana marka yacni bal ku cibro qaata iyaga laba safaray geli jireen safarna dhankan iyo yaman iyo soo aadi jireen safarna dhankaa iyo shaam qur-aankana waa ka sheego rixlata shitaa'i wasayf shaam markay aadayaanna meelihii luud qowmu luud lagu halaagay bay sii mari jireen waxay kaloo mari jireen hamuud meeshii lagu halaagay waadi lqura ayay mari jireen waa dhulkan madiine iyo urdun u dhexeeya halkaa reer hamuud meeshii lagu halaagayna waa marayaan urdun iyo markay shaam uga sii socdaan kalena shaamta kale shishe ay uga sii socdaanna waxay marayaan qaryatu saduum oo lagu halaagay reer luud marka waxaa laleeyahay al halkan kale markay soo aadaan dhankan iyo yaman iyo xaggeeda tihaamo iyana caad iyay la arkayaan marka iyo saxaalkoodu sida uu ahaa marka waxaa laleeyahay meel walbood u baxdaan dad la halaagay ayaad arkaysaan calaamadahooda iyo astaamahooda idinku marka wax ma fahmaysaan miya ayb qul waxaa tidhaahdaa siiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda uma markaa dabadeed unduruu fiiriya kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmukadibiin kuwa ilaahay beeniyey iyo rusushiisa cirib dambeedkooda qul liman maa fi الsamaawaati wاlardi qul lilaah qul waxaa tiraa liman yow u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo walardi dhulka korkiisa iyo dhexdiisa waxa ahaaday qul waxaa tiraahdaa lilaahi alla keliya unba u sugnaaday kataba calaa nafsihi kataba wuxuu qoray calaa nafsihi nafsadiisa uu ku qoray oo uu isaga isku waajib yeelay arraxmata naxariis buu ku qoray korkiisa inuu naxariisto layajmacannakum lawallaahi yajmacanna wuu kulminayaa oo kulminayaa alle kum idinkuu idin kulminayaa ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha maalinkeeduu idiin ururinayaa laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahanin aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda kuwa waayey oo naftooda khasaaray fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan kuwaas halkana alla subxaanahu watacaalaa rubuubiyadiisa ayuu markaa xujo wuxuu uga dhigayaa inay isaga keliya caabudaan dhul iyo cir yaa iskale allah iskale nin dhihi kara male yacni gaal kasto dhulka iyo cirka yaa leh haddii la yidhaha anaa iskale qofka yidhaha mukaabara iyo iyo waxaa weeyaan iyo iyo qariska tuur nacam maxaa yeelay dhulkan markuu dhalanayana waa jiray cirkanna waa jiray markuu dhalanayo saa isaga uleeyahay marka marka dhulka iyo cirka yaa le allaa le unbaa soo baxaysa nacam haddii marka alla uu leeyahay cibaadadana waa inuu isaga yeeshaa marka cibaadadana waa inuu isaga yeeshaa waxaan isaga wax la lahayn oo aan la sinaan karin in lala simaa ma aha oo cibaadada macaanideeda lagula simo ayb qul waxaa tiraahdaa qul waxaa tiraa liman yaa iska yow u sugnaaday maa waxa fi samaawaati ku sugan ee walardi dhulka hadday kuu jawaabaan allah yidhaahdaan de xujadii waa ku oogan tahay haddii kalena qul waxaa tiraa adiga lilaahi allah iskale dheh ayb kataba calaa nafsihi kataba allah wuxuu ku qoray calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda arraxmata naxariis yacnii inuu naxariisto ayuu alla isaga isku waajibiyey cid wax ku waajibisay alla ma jirto ayb meeshaa marka alimaamu albaqawi wuxuu leeyahay hada isticdaafun minhu tacaala waa iyagiibaa marka yacnii wuxuu ka wuxuu ka dalbayaa marka naxariistiisaas inay ka faa'iideystaan qalbi jileec ayuu waa la qalbi jilcinayaa isticdaafun minhu tacaala lilmutawaliina canhu kuwa isaga kasii jeedo ayaa isticdaaf lagu samaynayaa ila liqbaali caleyhi inay usoo jeestaan wa ikhbaarihi iyo uu sheegitaankiisa oo ugu waramayo biannahu raxiimun bilcibaad addoommada inuu naxariis badan yahay cuquubada uunan kusoo dedejinaynin wayaqbalu linaabata watawbata ninkii marka ga gafay ee gefkiisa kasoo laabtayna towbadiisii waa aqbalaya alla aayaddan marka macno weyn baa ku jiro kataba calaa nafsihi raxma ilaahay naxariis nafsadiisii wuxuu ku waajibiyey korkeeda naxariis inuu naxariisto naxariistaas laakiin yaa gaarayana ciddii aan ciddii isaga markaa yacni ee xaggiisa usoo laabato way helay dembi kasta oy samayso ciddii marka alla u towbad keento oo alla usoo laabato naxariista alla waa gaaraysaa wayna helayaan ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa alla inuu ku sifaysan yahay naxariis naxariista alle marka laga hadlaayo raxmada alle ama sideeda raxmadu laba nooc waayo raxmo oo sifa daatiya oo alle daatadiisa ugu sifaysan yahay waa mid midna iyadu waxay tahay raxma makhluuqa naxariis alla ou abuuray naxariistaas alla ou abuuray oo makhluuqa ahna waa ahar iyo raad ka dhashay naxariista uu ku sifaysan yahay qur-aanka haddaad fiirisaan roobka naxariisuu ku sheega alle wahuwa aladii yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatihi bayna yaday raxmatihi raxmadaas roobkaa loo jeedaa ilaahay dabayl buu soo dirayaa ro naxariistiisa ka hor intuusan roobka imaanin neecaw iyo dabayl baa imaanayso raxmadaas marka allena roobkaa loo jeedaa lidalika allah wuxuu yihi faاndur ilى aathaari raxmat اllahi kayfa yuxyi اlarda bacda mowtiha roobka iyo dhulka markuu ku do-o iyo iyo dadku say quus u taagnaayeen markuu ka hadlay wain kanuu min qabli an yunazla calayhim min qablihi lamublisiin fandur ilى aathaari raxmat اllahi kayfa yuxyi اlarda bacda mowtiha ee jannada ilaahay naxariisuu ku sheegay xadiidulqudsigii jannaday naarta markay doodeen alla jannadii wuxuu ku yidhi anti raxmatii adiga janno haddaad tahay naxariisteydaa tahay ee jannada sifo ilaahay miyaa marka ma ahan jannadu waa makhluuq oo allah abuuray iyada waa abuuran tahay oo sida makhluuq annagu aan u nahay jannaduna makhluuq u tahay haddana iyadoo makhluuqaa raxmad lagu sheegay marka raxmaddu waa inay marka tahay raxma oo sifo ilaahay u ah oo aan makhluuq ahayn iyo raxmaddaas wax ka dhashay oo alla uu abuuray oo uu ka abuuray oo ah markaa naxariisna uu ku tilmaamay ama jannadii ama yacni roobkii iyo wixii aada marka tiraahdaba ayb labadaas macnaa marka raxmadu ay tahay ayb walidaalika axaadiid badan baa markaa jirto oo macaanidaasna tilmaamayso aayaddan hadda kataba calaa nafsihi araxma xadiid wuxuu keenay bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi hurayra nabiga sal ll ly slam uu yidhi lamaa qada allaahu lkhalqa alla markuu khalqiga abuuray kataba kitaaban fahuwa cindahu fowqa alcarshi kitaab buu qoray agtiisuu ahaaday fowqa alcarshi ina raxmatii aniga naxariisteyda halabad way ka adkaatay qadabii caradeyda naxariisteyda iyo caradeyda naxariistaa adkaatay oo ilaahay marka waa naxariis badan yahay laakiin waxaa la rabaa marka alle in naxariista laga goobo oo laga raadiyo isaga sifadan waxaa laysugu sheegayaa waxay tahay ilaahay naxariis inaan laga weyneynin mar hadduu tilmaamay de inaad ilaahay naxariistiisa aadan ka qadin marka oo tawxiidkii la timaado qof muwaxida noqoto shirkigana iska ilaaliso leanna qofku haddii shirki uu ku dhinto de naxariistii alle ma helayo ayb suuratulacraafna waa ugu tegaynaa waraxmatii wasicat kula shayin fasaaktubuha liladiina yattaquuna wayu'tuuna الzakaata wاladiina hum biaayaatina yu'minuun kuwa kale inaynan helayninaa ka muuqato aakhira marka la tago adduunyada laakiin waa u naxariisanaa alla oo naxariistiisa iyo dulqaadkiisa ayba ku joogaan xadiid kale wuxuu ahaa nabiga salى اllahu alayh wali wasalam uu yidhi ina lilahi mi'ata raxmatin ilaahay boqol naxariis ayuu leeyahay ayb waaxidatin bayna aljinni waalinsi hal naxariis oo boqolkaa ka mida waxaa la dhex dhigay jin iyo insi waalbahaa-imi waalhawaam xayawaanka iyo halaqyada ayaa la dhex dhigay hal naxariisa adduunyadan la dhex dhigay fa bihaa iyaday yatacaadafuuna iskugu naxariistaan khalqiga wa bihaa yataraaxamuun wa bihaa tatacaadafu lwuxuush calaa awlaadiha dugaagu ilmihiisa naxariistaas halka xabo ayuu ugu naxariistaa wa akhara allahu tiscan wa tisciina raxmatan sagaashan iyo sagaalna ilaahay dib buu u dhigay yarxamu biha cibaadahu yowma alqiyaamati addoommadiisuu maalinta qiyaamo ugu naxariisanaa ilaahay naxariistiisa inuuna geliyaan weydiisanaynaa fi dunya walaakhira ayb meeshaas marka naxariistan la dhex dhigay ee dadka ku beeran ee xayawaanka hooyada ku beeran oo ilmaheeda ay ugu naxariisato bani aadamka la dhex dhigay naxariistaas laa shaka waa makhluuq leanna adigii oo makhluuqay tilmaanba kuu tahaybe saysan makhluuq u ahayn iyadu waa la abuuray taas midda allah subxaanahu watacaalaana sife ilaahay leeyahay waay raxmaannimada alle iyo raxiimnimada alleyna ku timid middaan ayb axaadiid fara badan oo macnaha tilmaamaysa badaa'icu lfawaa'idkana baxhi buu ayaa jira macnahaas uu kaga hadlayo layajmacanakum lawallaahi yajmacanakum alla waa idin kulminayaa waa idin ururinayaa ilaa yowmi alqiyaamati buu idin ururinayaa qiyaamo xaggeeda laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahanin arrinkaa oo qiyaama in la tegayo oo dadka loo ururinayo kii hore iyo kan ugu dambeeyo halkaa inay wada tegayaane rabbi hor istaagayaan shaki male taasna ayb marka layajmacanakum ilaa yowmi alqiyaamati laa rayba fiihi waciidaa ku jira meesha marka na waciid baa ku jira macnaha waxaa weeyaan isjira mar haddaad rabbi hortiisa istaagaysaan is-ilaaliya aladiina kuwa khasiruu anfusahum nafahooda khasaaray fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan ayb qofku wax uu khasaarada naftiisa u weyn marka hadda adduunyada la joogo dadka maalka waa jecel yihiin naftana waa jecel yihiin laakiin labadooda markay isu timaado maalka waa la tuurayaa naftaa la badbaadina kuwani marka naftoodiibayba khasaareen baa alla leeyahay fahum kuwaasi laa yu'minuuna rumayn maayaan walahu maa sakana fi اlleyli wاnnahaari wahuwa الsamiicu اlcaliim walahu walilaahi alla oo keliya unba usugnaaday maa waxa sakana xasilay fi lleyli habeen dhexdiisa iyo wanahaari maalin maalinka dhexdiisa wax waxa ku xasilay allah iskale oo usugnaadeen wa huwa alle asamiicu mid maqlid badan waay alcaliimu cilmi badan waay alle marka walahu maa sakana qof wax kasta oo adduunyadan yaallo habeen iyo maalin unbuu ku dhex jiraa wax habeen iyo maalin ka dhex baxsan ma jiro macnaha marka aayadda waxaa weeyaan koonkan waxa yaallo oo dhan oo saaran allah iska leh leanna koonkani waxa saaran waa mid uun habeen iyo maalin ku dhex jira waay oo aan ka baxsanayn marka tacbiir aada u weyn waay bacd almufasiriinna waxay dhaheen macnuhu wuxuu yahay walahu welilaahi allow usugnaaday oo keliya maa waxa sakana dego oo xasilo fi lleyli habeenkii iyo wanahaa maa waxa sakana dego wataxaraka dhaqdhaqaaqo usoo qadar fi lleyli iyo wanahaari habeen iyo maalin shayguna de inuu degan yahay iyo inuu dhaqaaq ku jiro wax ka dhexeeya male marka wax allaale wixii dhaqaaqo ama degan habeen iyo maalin dhexdood allah iskale waxay ka dhigan tahay min baabi luqada carabigana usluub carabi ah waay sidaan ayb suuratu naxli allah waa ka yidhi wajacala lakum saraabiila taqiikum lxara ilaahay dhar buu idin yeelay kulaylka idinka celiyo ilaahay dhar ma samaynin miyaa qabowga naga celiyo waa sameeyey naam marka waxay ka dhigan tahay wajacala lakum saraabiila taqiikum alxara walbarda walbarda waa u qadaran tahay meeshaa laga fahmaa naam ee waxaa alxara keliya loo yidhi carabta dhulkooda dhul iska kulayl badan waay sida haalibka naam ayb iyaga marka qabow kulayl unbay garanayaan ayb macnaha laakiin walberdana walberdana macno meesha ku jira wa min hada albaab weeyaan waa la yidhi marka walahu maa sakana waxa deganaa la sheegay leanna waxa deganaa badan jamaadaadka oo dhan ma dhaqdhaqaaqaan wax allaala waxa jamaadaad dhulka yaallo ma dhaqdhaqaaqayaan iyago dhaqdhaqaaq ma leh maadaama iyagu ay badan yihiin baa marka sukuunkii ba baa un la sheegay walahu alla unba usugnaaday maa waxa sakana dhaqaaqo ama maa waxa sakana xasila xasilan ama dhaqaaqo fi lleyli habeen dhexdiis ku xasilan ama ku dhaqaaqayo wanahaari maalin wa huwa alle asamiicu mid maqlid badan waa alcaliimu cilmi badan qul agayra allahi atakiduu waliya fatiri الsamaawaati waاlardi wahuwa yuطcimu walaa yuطcam qul inii umirtu an akuna awala man aslama walaa takunana min almushrikiin qul waxaad tidhaahdaa agayra allaahi ilaahay heyrkii miyaan atakhidu ka dhiganayaa weliyan weli ka samaysanayaa faatiri samaawaati samaawaad allihii abuuray heyrkii miyaan weli ka dhiganayaa waalardi dhulka allihii abuuray heyrkiis miyaan weli ka dhiganayaa wa huwa isagu alle allana yudcimu ou quudinayo walaa yudcamu isaga aan la quudinaynin qul waxaad tidhaahdaa inii aniga umirtu waxaa la i amray an akuuna inaan ahaado awala man qofkan ugu horeeyo aslama isdhiibo oo rabbi caabudo rabbi isu dhiibo sidaa inaan ahaado ayaa la i amray walaa takuunanna ha ahaanin min almushrikiina mushrikiin ha ahaanin ayaa la i amray ayb macnihii marka weynaa waa kan marka rubuubiyadii alle iyo waxa alla uu yahay iyo tilmaamihiisa iyo marka laga soo hadlo ujeedku waxay tahay allahaas waxaan ahayn maan caabudnaa waa yahay xaqiiqdaa marka yay kaa hoos bixin qul qul waxaad tidhaahdaa agayra allaahi attakidu attakidu ma waxaan ka dhiganayaa hayra allaahi alla hayrkii miyaan ka dhiganayaa weliyan weli miyaan ka dhiganayaa mid imaamulaya aniga ibnu jariir wuxuu yidhi ashay-an shay shayga oo hayrallaahi ilaahay hayrkiis ah miyaan attakidu weliyan ka samaystaa astansiruhu weli muxuu qabtaa marka astansiruhu aan marka yacni gargaar ka dalbaa wa astaciinuhu kaalmo aan weydiistaa cala annawaa'ibi waxyaabaha igu imaanayo walxawaadidi iyo waxyaabaha igu soo cala anawaa'ibi waxyaabaha igu soo darinayo walxawaadidi iyo waxyaabaha dhacdooyinka ah yacni aniga waxa igu dhacayo ee ama jiro ah ama maalkiio iga baaba-aya ah ama ilmihii oo la iga qaato ah masaa'ibta igu dhacaysa ila soo gudboonaanayso cidaan alla ahayn miyaan gargaar kaga warsadaa waa may macnaha markaa hayr allah yatakhidu weliyan waa taasa saasuu ibnu jariir u sharxay ayb qaacid aayaddan marka risaalow ka alifay shaykhu lislaam ibnu taymiya majmuuc waxaa ku dhex jirto aahaartiisa ku dhex jirto sharax fiican uu ka bixiyo xoogaa dhowr safxa ah ayb qul waxaa tidhaahdaa hayrallaahi alla heyrkiis miyaan atakhidu ka dhiganayaa weliyan weli aan ka dhiganayaa oo aan gargaarsado oo aan gurmad ka dalbado waxa ila soo gudboonaado ee bani aadam waxba aynan ka qaban karin awoodna aanay ulahayn ee aniga ila soo gudboonaada ilaahay heyrkii miyaan kaalmo u weydiistaa waa maya xadiidka ibnu cabaasna waa to ahaa idaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin billaah haddaad kaalmo dalbaysa alla weydiiso ayb faairi samaawaati allaahida ka bedel faatiri samaawaati samaawaadka allihii abuuray cidaan ahayn miyaan weli ka dhigtaa walardi iyo dhulka wa huwa yucimu wa huwa isagu allana yucimu ou quudinayaa isagaa wax arsuqo walaa yucamu isaga lama quudiyo oo wax lama siiyo waa tilmaan marka alla uu ku mudanaya marka in isaga keliya loo qayshado kaalmana la weydiisto qul waxaad tidhaahdaa inii aniga umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado awala man qofkan ugu horreeyo aslama ilaahay isu dhiibo ay awala man khadaca kan ugu horeeyo u khuduuca lahu alle maxaa loogu khuduucaana bilcubuudiyati addoonnimada iyo cibaadada ka ugu horeeyo oo alle isu dulleeyo oo cibaado ugu khuduuco watadallala liamrihi wa nahyihi yani nebigu wuxuu leey waxaa la leeyahy waxaad tidhaahdaa aniga haddaan nebi maxamed ahay waxaa la i amray inaan ahaado ka ugu horeeyo oo alla u khuduuco amarkiisana u hogto waxa isagu ou amray waxa isagu ou reebay u hoggaansamo wanqaada lahu min ahli dahrii wa zamaanii dadka zamankayga nool anaaba ugu waxaan idinkugu yeeray anaa idinkugu horeeyo haddii marka nabiyullaahi maxamed uu ka dhex bixi waayey addoonnimadii yaa addoonnimo ka dhex bixi kara marka maya ibliis unbaa addoonnimada diidayo ilaa alla nabiyullaahi maxamed uu leeyahay wuxuu amrayaa oo dheh lale waxaa dhahdaa baa la leeyahay waxaa la i amray inaan addoon noqdo aniga lafteyda icaabuda idinma lihi anaa addoon noqonayo rabbi isu dulleynayo idinkana i raaca oo arrinkaa igu raaca ayb qofkuna sharafkiisu waxay ku jirtaa addoonnimada alleh waqtiga uu aad u muujiyo oo ilaahay isu dulleeyaa sharaf uu leeyahay qur-aankuna marka nebigu markuu tilmaamayey meelihii ugu qiimaha badnaa addoonnimaa lagu sifeeyey subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam waa isrihii waanahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa waxyiga iyo markii laga hadlaayey taxadiga iyo mucjizada markii laga hadlaayay wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina ayaa la yidhi waxaan soo marnay malaa'igta iyo nabi ciise addoonnimo inaysan iska weynaysiinaynin lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaahi ayaan soo marnay way badan yihiin marka insaanku marka haddii addoonnimada alle uu ka taga laakiin ogow cid kale unbau addoon u noqona suuragal maahan qofku inuu iska taagnaado cidna uusan addoon u noqonin haddaa addoonnimadii alle diido naftaan adiga kugu jirtaa addoon u noqone wax allaale waxa ay rabto ayaad markaasi u dulloobaysaa shaydaan baad addoon u noqonaysaa isagaad u dulloobaysaa wax allaale wixii jacaylki jacaylkaaga aada aada ugu badiso ayaad addoon u noqonaysaa oo waxay yidhaahdeen harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nnafsi washaytaan waxay ka carareen addoonnimadii loo abuuray markaasaa waxaa lagu imtixaanay oo lagu jarribay naf iyo shaydaan inay addoon u noqdaan ummadaha gaalada maxaa haystana nicmo kasta uu haysto maal raaxo shaqo wax allaale markuu dhammaystiro waa dhiban yahay maxaa yeelay naftaas xuntaa ee ku jirto iyo shaydaan baa wuxuu leeyahay shahwadaada gudo intan aada nooshahay shahwadiina xad ma leh maanta hadduu mid helo qaab u guto shaydaanku haddana wuxuu leey wartan ma fiicne qaab kale haddana u gudo ilaa bani aadamkii uu maraya marka raggii inay iyagu yacni rag rag oo wax ka doono shahwada meeshaas gaartay maxay tahay marka shahwadu sideeda xad ma leh oo qofku hadduu iyada iska dabagalo waxyaabo caqliga ka fog qiyamka ka fog ayuu la imaanayaa xayawaankuna waa ka hoos mara marka qofkii laakiin alla addoon u noqdo addoonnimadaas alla wuxuu ku noqonayaa mid sharaf leh naftiisa iyoiyo shaydaan waa ka adegyahay ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan shaydaankii marka tasallud kugu yeelan maayo marka qofka waxaa laga rabaa in dikriga alla uu ku xirnaado subax iyo galab salaadaha uu daa'imo qur-aan akhriska uu daa'imo ee uu rabbi addoonnimadiisa mar walba uu muujiyo ama shaqadiisa ha joogo ama waddo ha socdo ama masaajid ha ku jiro marka addoonnimadaadaas ay aada muujiso kullamaa aada muujiso kullamaa maciyada alle iyo la jirka alle aada helaysa haddii alla uu kula jirana wax kaa maqan ma leh allah subxaanahu wa tacaala hadduu kula jiro wax walba isagaa kaalmo kugu filan ayb haddii marka nebigiisaa lagu yidhi maxaad u malaynaysaa marka keyrkiisa qof marka cibaado soo dhammeeyaa ma jiro oo darajo darajo qof darajo la gaaro oo cibaadadii qofka uu uga tagaa ma jirto zandaqa un waayo wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin geeridaa laga wadaa sida aan arki doono suurat lxijri qul waxaa tidhaahdaa inii aniga umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado awala man duulkan ugu horeeyo aslama isu dhiibay alleh walaa takuunanna ha ahaanin min almushrikiina gaaladana ha ka mid ahaanin qul inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yawmin cadiim qul waxaa tidhaahdaa inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeedaan ka baqayaa cadiimin weynin badan maalin aada u weyn cadaabkeedaan ka baqayaa man qofkii yusraf laga leexiyo canhu cadaabkaa xaggiisa laga leexiyo yowma-idin maalinkaa faqad xaqiiqo eh raximahu alla waa u naxariistay wadalika kaagaasi alfawzu liibaan waayo almubiinu ee muuqato cad wain yamsaska allaahu allah hadduu ku asi kugu asiibo kugu taabto bidurin dhib falaa kaashifa ku faydaa lahu uma sugnaanin ilaa huwa allah maahani waisaga maahane wain yamsaska hadduu kugu asiibo bikhayrin khayr iyo barwaaqana fa huwa isagu calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodo waay alle qul waxaa tidhaahdaa inii akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeedaan ka baqayaa maalinka oo cadiimin aada u weynin badan waa maalinta qiyaamaha man qofkii yusraf laga leexiyo canhu xaggiisa canhu can ilcadaabi cadaabkii qofka laga leexiyo faqad xaqiiqeeh raximahu alla waa u naxariistay qofkaas ninkii cadaab laga badbaadiyey alla waa u naxariistay ayb wadalika kaagaasina alfawzu liibaan waaye almubiinu ee muuqatay cad wain yamsaska allaahu alla hadduu kugu asiibo bidurin dhib ama yacnii ilmihii oo lagaa qaaday jiro lagugu imtixaanay maalkaagii oo baaba-ay musiibo haddii lagugu asiibo alla kugu asiibo kugu taabto falaa kaashifa ku faydaa lahu uma sugnaanin musiibadaa wax faydaa ma leh ilaa huwa isaga maahani marka isaga inaad u cararto waay marka oodan meel kale aadin oo aada badiso ducaa-ul karbi murugta qofku markay murugta qabato ducooyinka la aqriyo ducooyinkaas dhanna cajaa'ibteeda haddaad aada u fiiriso kull kulluhaa waa tawxiid laa ilaha illa allahu alcadiimu alxaliim laa ilaha illa allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaha illa allahu rabu samaawaati warabu lardi rabu lcarshi alkariim allahu allahu rabbii laa ushriku bihi shay-an wahaakadaa ducooyinka ducaa lkarbi ama murugta loo akristo laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin kulligood waa tawxiid marka culimadu waxay yidhaahdaan shay balaayada adduunyada iyo walbahaarka adduunka wax looga badbaado oo tawxiid ka weyn ma jira ma jiro haddaad rabto inaad walbahaarka adduunyada iyo aada ka nasato ood ka badbaado ilaahay tawxiidkiisa ku dadaal kulamaa markaa tawxiidkaa ku da lianna ducaa ulkarbi oo dhan waa wada tawxiid dadkii maanta marka walbahaar iyo walwal qof waxaad arkee xataa yacni muslimiintii dhexdoodii qof waxaad arkaysaa soddon jir afartan jir labaatan jir adduunyadiiba u cusub tahay ama adduunyadiiba ku dhex jiro waqtigii uu marka xoogga lahaa ku jiro oo qalbigiisu ay wasaawis ka buuxsantay waswaas ee shaqadiisii adduunyadii ka tegay ee tii aakhiro iyo cibaadadii aan haynin haddana cabsanaya uun mar walba oo dhahaya walwal iyo cabsiba haysan aad bay ubayay u bateen maxaan sameeyaa buu kule walwal iyo walbahaara ihayo shaqadii ka tegay ma shaqaysan karo cibaadadiina ma samayn karo oo waa shayaadiina marka axwaal shaydaana ku bada ayaa dadkii ku dhex badatay axwaashaas shaydaankuna waxay ka dhalataa meesha ay ka maqnaato aahaaru nubuwa nebinimada aahaarteeda yacnii sunnadii nebiga iyo towxiidku meeshii ay ku yaraato axwaasha shaydaanaa ku badato meeshii towxiidku ku faafo oo ku batana axwaalu raxmaana ku badato marka xaaladuhu waa laba axwaalu raxmaan iyo axwaalu shaydaan marka qofkan cabsanaya waa dhimanayaa le maanta dhan yacnii cibaadadiina ma haayo shaqadiisii adduunyadiina ma haayo maxaa keenaya walbahaarkaas waxaa keenaya waa shaydaan wasaawista shaydaanna goormaad u nuglaanaysaa marka aadan ilaahay ku xirnayn marka dadku ilaahay dikrigiisa inaan ku xirnaanna wa oo dawman wa abadan ilaahay xuskiisa inaan badino subax galab iyo waxa waqtiyadaas oo dhan isaga unbaa faydi kara kurbada iyo dhibka wain yamsaska bikhayrin khayr haddii uu kugu asiibo fa huwa isagu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadirun qaadirun mid awoodo wahada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed